هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسgeeni لحdanaad oo nooga bilaabanaya aayadda شhan iyo labaatanaad ee min suuraةi الfaتx qaala allahu tabaaraka wa tacaalى hum gaaladu aladiina waa kuwii kafaruu gaaloobay wasaduukum idinkana idinka celiyey can اlmasjid اlxaraami masjidka xurmada leh walhadya hadyigiina celiyey mackuufan xaala uu yahay mid la xabisay an yabluqa can an yabluqa inuu gaaraa laga xabisoo laga celiyey maxillahu makaanu waajibidiisii walowlaa rijaalu rag haddii lala yahay raggaasoo mu'minuuna mu'miniin ah iyo wa nisaa'un dumar dumarkaasoo mu'minaatun mu'minaad ah mu'miniintaasoo lam taclamuuhum aadnan garanayn an tada'uuhum inaad ku joogsanaydaan haddii lala yahay oo fa tusiibakum aynin asiibaydo minhum ayaga xaggooda aynin ka asiibaydo macaratun shido ama ceeb bikayri cilmin oqon la-aan xaalo aad ku sugan tihiin haddaan taasu jiri lahayn adina lakum alla waa iniin fasixi lahaa inaad gashaan waxa weeyaan maka oo aad la dagaalantaan laakiin alla iniinma fasixin lam yu'dan lakum layniinma fasixin maxaa laydinkugu fasixi waaye liyudkhila allaahu alle inuu geliyo fii raxmati naxariistiisa man yashaa'u qofkuu doono oo mu'miniintaas aadnan garayn ay ka mid yihiin oo laga badbaadiya gacmihiinna iyo qaar markaas mushrikiin ahaa oo alla doonay inay dib ka soo islaamaan oo saas naxariista alle ku galaan low tasayanuu hadday sooxmi lahaayeen gaaladu min almu'miniina ay ka sooxmi lahaayeen lacadabnaa waan cadaabi lahayn alladiina kuwa kafaruu gaaloobay minhum xaalo ay ahlu maka ka mid yihiin cadaaban cadaabaan cadaabi lahayn cadaabkaasoo aliiman mu'liman jidhka xanuujiya id waqti ayaan cadaabi lahayn jacala ay yeeleen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbiyaalkooda markay yeeleen alxamiyata qaadawaaga waa ficilo iyo isla weyni xamiyada waa ficilo ama qaadawaag waxay qaado waayeen oo diideen waxay tahay markii la yidhi ha la qoro bismi illaahi raxmaan raxiim ayay diideen waa qaado waayeen waa ka santaageen markii la yidhi haadaa maa saalaxa calayhi muxamadu rasuul allahi muxamadu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ahla maka kan waa mid heshiiskuu kula heshiiyey muxamedoo rasuulkii allah ahlu maka ayadana waa qaado waayeen waa ka santaageen way iskala weynaadeen kaas weeye xamiyadu waxa weeyaan inay sanadaas ogolaadaan nabigu sala allahu calayh wasalam inuu maka galo way ka santaageen oo waxay yidhaahdeen carabaa waxay ku sheekaysanaysaa muxamed si qasabuhu ku galay beydkii alle oon heshiis ahayn ayadoo soo taagan quraysh taasna nooma qalantay yidhaahdeen waa ka santaageen waxaas weeye xamiyadu id waqti ayaa alla cadaabi lahaa jacala ay yeeleen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbiyaalkooda alxamiyata qaadawaaga ama ficilada xamiyata aljaahiliyati gaaladii qaadawaagoodii waa ficiladii gaalada gaaladu ma og tahay ma fiiriyaan waxaan maxaa ilaahay agtiisa ka imaanaya alla ka caroonaya waxa weyn qatara cadaaba ka imaana ma fiiriyaan ee gaalku wuxuu fiiriyaa waxaan adiga ma kuuma qalanto hadhow dadku waa ku yasayaanoo waxaa la leeyahay qasabaa lagu marsiiyey marka intiqaam nafsiya bisay fiiriyaa gaalada marka qaadawaagii gaalada iyo ficiladii gaalada kaas ayay quluubtooda yeeleen kuwii waxa weeyaan gaalada ahaa fa anzala allah allah ayaa soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniinta dushoodana waa ku soo dejiyey ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu xasilooni ku dejiyey quluubtii nabiga iyo mu'miniinta ayagaa qaatay bismillaahidi waa la tiray rasuulullaahi waa la tiray sidiiya heshiis lagu galay sidaasaa uu sulxigu ku dhacay sidaasaa looga badbaaday dad mu'miniina inay meesha ku dhintaan sidaasaa looga badbaaday in beydka alle lagu dagaalamo intaasoo dhamma waxay ku timid waxa weeyaan adkaysimaha iyo hoggaansanka allah iyo rasuul ay u hoggaansameen mu'miniintu laakiin kufaartu waxaasoo dhan way diideen oo waxa weeyaan qaadawaa iyo ficilo unbay taladoodu noqotay waalzamahum ilaah wuxuu laasimiyey nabiga iyo mu'miniinta kelimata taqwa alla ka cabsiga kelimadiisii kelimatu taqwa waa laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulu llah waa kelimatu tawxiid waa kelimatu likhlaas taasaa alla laasimiyey macnaheeda waa maxay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulu llah macnaheeda waxa weeyaan axad xaq lagu caabudaa ma jiro allah maahane oo qofka qiray wuxuu qiray ilaah xaqu inuusan jirin alla mooye wuxuu kaloo qiray nebi moxamed inuu yahay rasuulka xaqahu alla soo diray qiriddaas waxaa ka laasimayda qofku allaha uu allanimada u qiray ee cibaadada keligiis u ogolaaday inuu amarkiis iyo nahyigiisa u hogaansamo amarkiisana inuu uhogaansamo nahyigiisana u hogaansamo taasaa ka laasimayda taasaa ka laasimayda rasuulka uu rasuulnimada u qirayna waa inuu u hogaansamo amarkiisa iyo nahyigiisa mu'miniinta taasay laasimeen oo maadaama sulxiga iyo heshiiska ilaah uu amray nabiga loo waxyooday sala allahu calayh wasalama mu'miniintu naftooda caradii ku jirtay waxay ka hormariyeen laa ilaha illa allahu macnaheedii laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah oo ah inay allah iyo rasuul adeecaan taasay ka hormariyeen ilah wuxuu ihi subxaana waalzamahum ilaahay mu'miniinta wuxuu laasimiyey kelimata taqwa cabsida kelimadeedii oo kelimatu tawxiid ah wa kaanuu waxay ahaadeen nabiga iyo mu'miniintu axaqa mid u xaqnimo badan bihaa kelimada min gayrihim uga xaqnimo badan ayagaa u xaqnimo badnaa inay alle weyneeyaan amarkiisa ayagaa u xaqnimo badnaa wa ahlahaa kelimaddaas ehelkeedana way ahaayeen ayagaa ehel u ahaa inay kelimadaas ilaaliyaan iyo lawaasimteeda ilah wuxuu idhi subxaana wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bikulli shayin wax walbaba caliman mid u aqoon badan ilaahay wax walba isagaa og ilaah wuxuu ogaa masaalixda iyo manaaficda iyo danaha diiniga ah ee ku jira in heshiiskaasu dhaco taasaa rabbulcaalamiin ogaa ee ilaahay weynaa addoommadiisa god kuma rido mana hoojiyo sidaas darteeda ayuu heshiiska gala ilaah u yidhi subxaana wa tacaala sidaas darteed ayuu u yidhi alle gala heshiiska ilah wuxuu idhi subxaana laqad sadaqa allah allah waa u rumeeyey rasuulahu rasuulkiisa alru'yaa ru'yadii bilxaqi xaqnimo xaalo ay ku dheehan tahay latadkhulunna waad gelaysaan ood gelaysaan ood gelaysaan almasjid alxaraama masjidka xurmada leh in shaa allah allah hadduu doono aaminiina xaalo aatiin kuwa aaminahoo nabad qaba muxalliqiina xaalo aad xiiro doontaan ru'uusakum madaxyaalkiinna wa muqasiriina xaalo aad gaabsa doontaan ru'uusakum madaxyaalkiinna laa takhaafuuna xaalo aadnan ka baqayn axaddan qofna facalima ilaah wuxuu ogaaday maa shay lam taclamu aadnan ogayn fa jacala ilaah wuxuu yeelay min duuni daalika gelitaanka aad beydka alla geli doontaan ka sokay fatxan furid qariiban oo dhow oo ah in khaybar layniin furo huwa alle alladii waa allihii arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun xaala uu ku dheehan yahay rasuulka isagoo hanuun ku sugan oo cilmi naafaca ku sugan ilaah waa kii soo diray wa diini lxaqi diin xaqa xaala uu ku sugan yahay nabiga maxaa ilaah u soo diray liyudhirahu ilaahay diintan inuu ka sara mariyo calaa diini diin kullihi dhammaantiis wa kafaa billaah allaah ayaa ku filan shahiidan mid mara kacana allah ku filan nabigeenna suban sal allahu calayhi wasalam asagoo jooga madiina sanadii lixaad ayuu wuxuu ku ru'yoodoo ru'yo ku arkay isagoo gelaya beydkii alle isaga iyo saxaabadiisa isagoo nabigu gelaya beydkii alle nabiga iyo saxaabadiisii oo ay dawaafayaan oo ay tintii qaar xiidhanayo qaarna ay jaranayaan ilaa qofka markuu xajinayo waa inuu tinta ama xiidha ama jara labadaasaa mid laga rabaa weliba sida raajixana waa rugni min arkaani alxaj wa rugnun min arkaani alcumra oo cumradana rugniyay u tahay arrintaasu xajkana rugniyay u tahay imaa inaad xirto tinta waa imaa inaad jarto labadaas mid waa inaad samaydo waa inaad labada mid samaydo waxaana fadli badan xiiridda oo nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixayn bukhaari iyo muslim waa kii nebigu yidhi raxima allaahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahow u naxariiso kuwa tintooda xiidha markay xajinayaan ama cumraysanayaan allaw u naxariiso kuwa tintooda xiidha markay xajinayaan ama cumraysanayaan markaasay saxaabadu yidhaahdeen waalmuqasiriin rasuulka allow kuwa gaabiyana ma u ducaydi markaasuu yidhi allaahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahow kuwa xiidha u naxariiso markaas yidhahdeen walmuqasiriina kuwa gaabiyana rasuulka allow kuwaas maa ducada ku dartid markaasuu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina allow kuwa xiidha u naxariiso markaas rasuulka alla walmuqasiriin kuwa gaabahayana markaasuu yidhi walmuqasiriin ayagana allah u naxariiso marka maxaa meeshaas kaaga cad inaysan sinsinayn soo maaha inaysan sinsinayn laakiin labaduba ay bannaan yihiin oo ay ajar badan tahay kuwa xiihanaya kuwa xiihanaya marka nabigu saasuu ku ru'yooday sala allahu calayh wasalam markuu ku ru'yooday ayuu yidhi saxaabada waa baxaynaa waa cumraysaynana keena miyiga kuwii jooga xataa reerbaadiyahana waa loo yeer waa la dhaqaajiyey waa la baxay kun iyo afar boqol ayaa raaceen saan hore usoo sheegnay axaadiis saxiixa ku sugan marka nabiga sal اllahu calayh wasalam ay meeshii sulxulxudaybiya tageen oo sidan soo ogaanay heshiiskii dhacay oo la soo laabtay ayaa waxa weeyaan rasuulka waxay weydiiyeen saxaabada gobolka mid ah waa cumar bnu khadaab eh rasuulka allow maadaan noo sheegin inaan dawaafayno beydka alle inaan dawaafayno miyaadan noo sheegin markaasuu nabigu yidhi haa waa inii sheegaye ma waxaan kuu sheegay sanadan inaad dawaafaydo markaasuu yidhi imaadan sheegin sanadan su yidhi hade waa dawaafe hasugu weyn adugu aniga miyaa ku ihi sanadaanay noqe ila qofku inuu wax iska hubsadaa la rabaa qofku inaad wax hubsato sida wax lagugu sheegay u hubso khalaas marka tiiya ilaahay ka warrama markii la soo laatay suuraddaanu soo degtay tiiya ilaahay nooga warrama inay arrintan ru'yadaa ilaahay run ka dhigaan oy sidii u dhacaydo ilah wuxuu idhi subxaana laqad sadaqa allah allah waa u rumeeyey oo run ayuu uga dhigay rasuulow rasuulkiisa alru'yaa ru'yadii oo uu ku ru'yooday inuu beydka alle gelayo oo dawaafayo oo gabalkood tinta xihanayaan gabalna gaabsa doonaan bilxaqi xaqnimo xaalay ku dheehan tahay ru'yadu la tadkulunna wallaahi waad gelaydaan ilaah yidhi allaaba ku dhaartay waad gelaydaan oo gelaydaan oo aad gelaydaan almasjid alxaraama masjidka xurmada leh waa aad gelaydaan in shaa allahu alla hadduu doono in shaa allahuda midaana istinaha nuucaana waxaa la idhahdaa tabarug waa barakaysi oo magaca ilaahay ayaa la barakaysanaahe istinaa ma ahan oo laleeyahay waxa weyn haddaan alla doonina geli maydaan maahan tacliiq maahan tacliiq maahane waa tabarug weeye marka allah hadduu doono waad gelaydaan aaminiina xaalo atiin kuwa nabad qabaad gelaydaan idinkoon aamin ah oon dhibaataynan soo gaarin muxalliqiina xaalaad xiiro doontaan ayaad gelaydaan xaala muqadara la yidhaahdaa markay gelaayaan iridda ka gelayan tinta xiiri maayaan ee way xiiri doonaan marka ay gelaayaan waxaa ku soo socotaa inay xiiraan waa xaala muqadara markaas aad gelaydaan laftirkeeda tinta la xiiri maayo markaas maba la xiiri karo ma banaana markaas in la xiira waa inaad dawaafto marka hore markaad dawaafto ood sacyiga sameeya kadib aad tinta la xiiraa marka waad gelaydaan idinkoo tintana markaas kadib xiiri doono wey marka waxay leedahay muxalliqiina xaalo aad xiiri doontaan ru'uusaku madaxyaalkiinna wa muqasiriina xaalo aad gaabi doontaan laa takhaafuuna xaalaadnan ka baqayn yacni axaddan qofna idinkoo ka baqayn sidiiay yeeleen waxa weye nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa sidii lagu heshiiyey ayay cumratulqadaa sanadii toddobaada hijiriyada bisha dilqacda ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam soo laabtay oo waxa weyan cumradii u yimid saddex maalmoodaa loo baneeyey markaasu waxa weya seefihi inta gasha la geliyey sidii lagu heshiiyey ayay dawaafeen cumraysteen cumradii u dhammaatay kadibna way iska baxeen ayagoo weliba cize ah oo sharaf iyo cize ka muuqata markuu nabiga sala allahu calayh wasalam gelaayey hashiisii qaswa ayuu saarneed oo sanadii hore ilaahay celishay hashi laftirkeeda ayuu saarnaa markaasaa waxaa u hogaaminayey cabdullaahi ibnu rawaaxa oo gabyaya oo ku gabyaya bismi اladii laa diina ilaa diinuhu bismi اladii muxamedun rasuuluhu khalow bani اlkufaari can sabiilihi alyowma nadribukum calaa ta'wiilihi kama darabnaakum calaa tanziilihi darban yuziilu اlhaama can maqiilihi wayudhilu اlkhaliila can khaliilihi qad anzla الraxmaanu fii tanziilihi fii suxufin tudlaa calىa rasuulihi biana khayra alqatli fii sabiilihi ya rabbi inii mu'minu biqiilihi isagoo gabaygaas ku gabyaaya oo wadna xanuun ku ridaa gaalada ayuu soo gala oo leh waxaan ku gelaynaa allaah magiciisa aan diin jirin ilaa diinkiisa maahane waxaan ku gelaynaa allaah magiciisa nebi maxamed rasuul ka dhigtay khallu bani lkufaar gaala baneeya can sabiilihi nabi maxamed waddadiisa ka hor wareega alyowma nadribukum calaa ta'wiilihi maanta waxaan idinku garaacaynaa qur-aanka macnihiisa idinkoo dhibsa ayaan idin maqashiinaynaa kamaa darabnaakum calaa tanziilihi saan horay idinkugu garaacnay marka alla soo dejiyo uu yidhi garaaca oon seefaha idinla dhacnay darban yuziilu lhaama can maqiilihi waxaan horay idinkugu garaacnay garaacid maskaxda meesheeda ka suulinayda wayudhilu lkhaliila can khaliilihi saaxiibna uu saaxiibkiis halmaamo ood kala dhuumateen qad anzla araxmaanu fii tanziilihi fii suxufin tudlaa calaa rasuulihi allah qur-aankan soo dejiyey kutub ku soo dejiyey rasuulkiisa lagu dul akrinayo bianna khayra alqatli fii sabiilihi waxaana allahna baro soo dejiyey dil laysdilo oo macnaha qofku dhinto inay u khayr badan tahay waddada alle yaa rabbi inii mu'minun biqiilihi allow anna waxaan rumaysanahay nebi maxamed hadalkiisa sala allahu calay wasalam markaas gaaladii ma maqlayo waxna kama qaban karaan saasay ku galeen marka sow acizaa maaha maahan ayagoo qoorta laalaadina ila wuxuu idhi subxaana laqad sadaqa allah alla waa u rumeeyey rasuulow rasuulkiisa alru'ya ru'yadii bilxaqi xaqnimo xaalo ay ku dheehan tahay la tadkulunna waad gelaysaan oo gelaysaan almasjid alxaraama in shaa allahu allah hadduu doono aaminiina xaalatiin kuwa nabad qaba muxalliqiina xaalatiin kuwa xiiro doona ru'uusaku madaxyaalkiinna wa muqasiriina xaalaad gaabsa doontaan laa takhaafuuna xaalaadnan ka baqaynin qofnaba facalima ilaah wuxuu ogaaday maa lam taclamu waxaadnan ogeyn marka heshiiska gala laydin dhahayey ilaahay wuxuu ogaa waxaadnaan idinku ogayn oo masaalixda iyo manaaficda iyo danaha ku jira ah sulxigaas fajacala ilaah wuxuu yeelay min duuni daalika gelitaanka maka aad gelaydaan ka sokay fatxan furid fadxigaasoo qariiban dhow ayaa ilaaha yeelay fadxigaas qariibkaana waxa weeye waa kii ahaa khaybar oo nabiga sala allahu calayh wasalam bishii dilqacda markuu soo laabtay oo uu yimid dilxaja ayuu joogay muxaramna waa aaday muxaram oo sanadii toddobaad bishii koowaad ah aa la furtay khaybar markaasaa khanaa'im waxaa laga helay beero iyo aseendooyin iyo hanti maguurtaho aad u ballaaran fa jacala ilaah wuxuu yeelay duuna daalika arrinkaas oo gelitaanka ka sokay fatxan furid fatxigaasoo qariiban dhow ayaa ilaahay yeelay kadib ilaah wuxuu u bishaaraynaa mu'miniinta inuu rasuulkiisa u gargaari doono cadowgana uu ilaahay uga gargaari doono ayaa mu'miniinta ilaahay ugu bishaaraynaa subxaanahu wa tacaala ilaah wuxuu yidhi huwa alle alladii waa midka arsalahu soo diray nabiga bilhudaa hanuun xaaluu ku dheehan yahay wa diini lxaqi iyo diin xaqa bilhudaa maxaa loola jeedaa cilmi naafacaha loola jeedaa sida xaafid ibnu kaiir iyo a'immada kale baa yidhaahdeen nabiga waxaa ilaah la soo diray cilmi naafaca oo xaqa iyo baadilka kala caddeeya sharta iyo khayrka kala caddeeya oo qofku way dhici kartaa asagoo dariiqu uu cad yahay inuu kas u leexdo laakiin xaqii iyo baadilkiian kale fahmi waayo wax dhici kara maa maxaa yaele iskumaba eka marka ilaah nebi maxamed taasuu la soo diray maxaa loola jeedaa taas waa garanno ilaah wuxuu la soo diray bilhudaa diinulxaq maxaa loola jeedaa xaafid ibnu kaiir asaga wuxuu maray diinulxaq waxaa loola jeedaa alamalu alcamalu sharciyu waa camalka saxiixa ah alcamalu saalix wa huwa alcamalu sharciyu camal saalixa ilaahay taasuu la soo diray oo nebi maxamed laba shay aa lala soo diro wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir shareecadu mar kasta laba shay kulansataa waa maxay waa cilmi iyo camal in shayga la ogaado oo xaq iyo baadilka qofka uu kala garto kadibna wixii uu ogaaday alla uga baqo ka run sheego oo uu ku dhaqmo tadbiiqiyo labadaasa ilaahay nebi maxamed la soo diray a'immada kaleeto sida ibnu jariirna waxa weeyaan diinulxaq waxay yidhaahdeen diinkii o dhan ay ka dhigeen camalkii kaliya kama dhigine oo waxaa ilaah nebi maxamed la soo diray waa cadli waa ixsaan waa islaamnimo wixii o dhan weeye marka laakiin kulli sida xaafidku u soo khulaaseeyey weeyo waa un labadaas waxaa nabiga lala soo diray bilhudaa hanuun in dariiqa la caddeeyo oo cilmigii naafica ahaa ah iyo wa diin ilxaq diin xaqa oo cadli ah oo ku dhaqmid cilmigii la bartay lagu dhaqmo ah taasaa ilaahay la soo diray subxaana wa tacaala maxaa ilaah ula soo diray liyudhirahu ilaah diintan inuu ka sara mariyo calaa diini diin kullihi dhammaantiisa ilaah wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala diintan in laga sara mariyo dhammaan diinaha dhulka korkiisa ku sugan yahuudiyadda nasraaniyada majuusada dhammaan wixii diin ah saasaa alla u soo dejiyey qofka marka yidhaahda sidaan horay u soo sheegnay diimaha laysku soo dhoweeyo taqaarubu adyaan yahuudnimada nasraananimada islaamnimada diimaha samaawiga ha la walaaleeyo waa qof la dagaalamay dantii ilahay kitaabkaba usoo dejiyey waana qof sinay kufri iyo iimaan waana qof sinay kufri iyo iimaan waana kufri bawaax oo sariix oo bannaanka yaalla in la yidhaaha laysku soo dhoweeyo yahuudnimada iyo islaamnimada macnaheeda waa maxay kufriga iyo islaamnimada isku mid ha laga dhigo soo ma jeedid allana muxuu u soo dejiyey liyudhirahu cala diini kulli inuu diin oo dhan alla ka sara mariyo xujadu uga sara marinaa oo weligiis awalan wa aakhiran maalin maalmaha ka mid ah oon diinta islaamku ka caddayn oo xujo uga adkayn ma jirin kufriga marar badan oo muslimiintu markay diintaas ka run sheegaan oo ku dhaqmaanna ilaahay weynaa seefta uga sara marina oo labadiiay isku darsanayaan muslimiintu marka muslimiintu xagga awoodda marna way daciifaan marna way xoogaadaan laakiin weligood xujada ayagaa ku adag weligood ayagaa ku arag xujada seefta iyo awooddana mar kastoo ilahay kitaabkiisa ka run sheegan ayagaa ku adkaanaya saasaa alla u soo dejiyey qofka ilaahay kitaabkiisa marka rumaysan waa inuu ogaado diintan waxa loo soo dejiyey oo ah inay diimahoo dhan ka sara marto oo dhammaan wixii diinahoo dhan oo kale waa baatil ilaa islaamnimada maahan yahuudnimo saxna ma jirto diintii nebi maxamed loo soo dhiibay ayaa wixii hadday sax ahaaleen xataa lagu nasaqay diintii towraad ayagoo saxna maba hayaan marka laba gooray kufri tahay yahuudnimadu marka koowaad towraad saxa maahan ee waa muxaraf waa kufri intaasa gaalnimada tan labaadna hadday sax ahaa laheed waktigii ilaah ugu talagalay waa dhammaaday waxaa loogu talagalay intaan nebi maxamed la soo dirin markii la soo diray in la joojiya loogu talagalay oo waaba la nasakay intii saxdaayad soo ma jeedid marka waa diinulkufri qofka yidhaha diinaha laysku soo dhoweeyey wakafaa billaah allah ayaa ku filan shahiidan mid maraka ah asagaa markhaati ku filan wuxuuna markhaati ka yahay nebi maxamed inuu rasuulka alla yihi marag rabbi la egna ma jirto asagaana ka markhaatiyo ilaah wuxuu yidhi wahuwa aladii arsala rasuulahu bilhuda isagaa soo diray rasuulnimo asagaa kaaga markhaati kacay hadday marka kufaartu diido rasuulnimadaada waxba hala yaab maxaa yeele rabbiyaaba kaaga markhaati kace madaa u baahan markhaati kale muxamedun muxamed rasuulullah waa ilaahay ergeguu soo diray waladiina kuwa macahu la jira nebi muxamed ashidaa waa kuwa ku ad adag calalkufaari gaalada ruxamaau waa kuwa isku naxariis badan baynahum dhexdooda taraahum waad arkaydaa saxaabada rukacan xaale ay yihiin kuwa rukuucsan sujadan xaale ay yihiin kuwa sujuudsan yabtaquuna xaalay raadinayaan fadlan dheeraad fadligaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho siimaahum saxaabada calaamadoodu fii wujuuhihim wejiyaalkooda ayay ahaatay min ahari sujuudi sujuudda raadkeeda xaggeedayna ka ahaatay daalika tilmaanta lasoo sheegay maaluhum waa saxaabada tilmaantoodii fi towraati towraad xaaluu ku sugnaa maalkaasu wa maaluhum saxaabada tilmaantooda filinjiili injiil xaaluu ku sugnaa ka zarcin bal oo kale weeye zarcigaasoo akhraja soo saaray shadahu mataankiisii oo fa'aasara mataankii xoojiyey hu zarcigii oo fastaqlada uu adkaaday oo fastawaa uu ku ekaaday calaa suuqihi shanshadiisa yucjibu xaala uu cajab gelinayo zarcigaasu azuraaca beeralayda maxaa sidaas ilaah u yeelay qawaahum ilaahaa xoojiyey wa kafarahum allaana saxaabada badiyey liyaqiida ilaahay inuu ciilo darteed bihim saxaabadana uu ku ciilgeliyo alkufaara gaalada wacadallaahu allaah wuxuu u ballanqaaday aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan minhum saxaabada xaale ay yihiin makfiratan dembi dhaaf u ballanqaaday wa ajran ajaru u ballanqaaday ajarkaasoo cadiiman weyn allah subxaanah wa tacaala wuxuu nooga warramin rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam inuu nabi xaqa yahay oon shaki lahayn alla soo dirsaday kadibna ilaa wuxuu noo tilmaamin saxaabada tilmaantooda ayuu noo tilmaamin kadib wuxuu noo sheegin towraad tilmaantii ugu tiilay oo ilaah uu ku sheegay saxaabada nebi moxamed inay ku tilmaanaa doonaan ilaah wuxuu yidhi subxaana muxamedun muxamed rasuulullah waa ilaahay ergegu soo diray asagaa soo dirsaday wuxuu u soo diray ummadda inuu dariiqa u caddeeyo oo waxa alla jecel yahay uu dadka baro si dadku ugu dhaqmaan jannada iyo rilada ilaahay rabaa inuu dadka ugu digo oo uga digo dariiqa naarta oo ugu caddeeyo si ay iskaga ilaaliyaan dadka cadaabka alle ka baqaya hadda saxaabadiya naloo sheegi saxaabadana dadka raaca ilaahay janno u ballan qaaday dadka raaca allah janno u ballan qaaday waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar ilahay janno u ballan qaaday marka maadaama dariiqooda dadka mara janno alla u ballan qaaday dariiqoodiyaa naloo sheegin si ilaa haddaan laguu sheegin kuma daya kartid qofka laakiin qofka markaad dariiqiisa fahamtaad ku daya kartaa ilaa wuxu uhi subxaana waladiina dadkii macahu nebiga la jiray ashidaa'u kuwa ad adag ayay ahaydeen calalkufaari gaalada ku ad adag ku qallafsan ruxamaa'u kuwa naxariis badanay ahaayeen baynahum dhexdooda isku naxariis badan qur-aanku sidaasuu ku celceliyaa saxaabada sifadooda sidaasuu ku celceliyaa sidaan halkan sidaana lagu sheegay suuratulmaa-idana insha allah waa noogu imaan doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti lahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuuna maxaa daba alla daba dhigay adilatin cala almu'miniin waxa weeyaan mu'miniinta sifadoodu waa maxay waa kuwa u jilicsan mu'miniinta acizatin cala alkaafiriin gaaladana ku qallafsan oo ku ad adag ilaahay weynaana waaba amray in lagu adkaado alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda waa inay idinka helaan ad adkaan gaaladu haddaba qof kasta oo gaalada u dabacsan mu'miniintana ku ad adag dariiqii saxaabada waa gafi hadduu gafana waa dariiqa naarta u socda qofka gaalada u dabacsan u jilicsan mu'miniintana ku adadag haddana bilcagsi hadduu waxa weeye gaaladana uu ku ad adag yahay mu'miniintana u jilicsan yahay waa dariiqii jannada haddana dariiq kale hadduu raa labadaba waa ku ad adaga muumin iyo gaalba waa ii adayg waa dariiq shaydaan iyaduna maxaa la rabaa oo xaqii ah gaalada inaad ku qallafsan tahay oo muxuu yidhi xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi markuu tilmaamayey mu'miniinta waxaa laga rabaa wuu yidhi haduuban cabuusan calaa weji lkaafir mid carab badan oo weji tubid badan wejiga gaalka markuu taagan yahay markuu gaalka la joogo qof caradu wejigiisa ka daahiraydo muuminku waa kaas daxuukan bashuushan fii w fii wejhi akhiihi lmu'min walaalkiisa muuminka markuu la joogana mid bashaashad badan qosol badan inuu yihi saas waa yidhi muuminku muumin tilmaantiisa waa middaa markuu muumin arko wejigiisaa farxaddu ka daahire waa u dhool caddayna gaal markuu arkana caradaa wejigiisu kori muminiintu waa kuwaas marka qof kastoo sidaan khilaafa oo waa maxay ayagu gaaladiiba u nugul yahayba muminiintana waa ku qallafsan yihin ama labadiiba waa ku qallafsan yihin ama labadiiba waa u jilcsan yihin oo sida inji-ooyadoo kaleeto wuxuu ku leey aniga kii wax isiiyaa walaal iyo muslim iyo gaal ma kala jecel inji-oolayda waa saas ha aniga gaal iyo musxaa igu jiru leey waa meeshan bariiskayga ka helo marka waxaaso dhan waa dariiqu dalaal wey ilaa wuxuu ihi subxaana inta haddana sii tilmaamay taraahum waad arkaydaa saxaabada rukacan xaalo ay yihiin kuwa rukuucsan sujadan xaalo ay yihiin kuwa sujuudsan yabtaquuna xaal ay raadinayaan fadlan fadli fadligaasoo min allaahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaana raadica markii hore waxaa lagu soo tilmaamay saxaabada qaabka ay dhexdooda isu wada dhaqmaan oo ay mu'miniinta ula dhaqmaan iyo qaabkay gaalo ula dhaqmaan taas waa mucaamalada addoommada siday ilaahi weyna iyo ayaga waxa ka dhexeeya haddana naloo tilmaamo fiiri ilaah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaad ku arkaydaa mar kastaba ayagoo rukuucsan sujuudsan oo maxay saas u samaynayaan fadli ilaahi iyo raalli ahaan shay raadinaya maxaa lagu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay camal iyo ikhlaas camal iyo ikhlaasa lagu tilmaamay waa dad cibaadada daa'ima cibaadada kuwa ugu waaweyn oo salaadiya la soo qaatay waa dad daa'ima cibaadada haddana cibaadada dan adduunkama laha dadna isku tusi mayaan ilaahay uga raadinayaan fadli fadligaas waa maxay ay raadinayaan fadligay raadinayaan waa maxay ilaahay janno ka rabaan waxay raadinayaan risqi xalaala waxay raadinayaan waxaas wax ka sii weyn oo waa maxay raada ahaanshaha ilaahay maxaa yeelay raada ahaanshuhu jannada waa ka wenye wa ridwaanu min allaahi akbar raalli ahaanshaha alla ka weyn jannada marka ilaahay fadliyay ka rabaan oo jannay ka rabaan risqi waasaca xalaalay ka rabaan wax ka sii weyn jannaday ka rabaan oo waa maxay inuu raalli ka noqdo waa ikhlaas marka camalka ikhlaas wey marka camal iyo ikhlaasa lagu tilmaamo calaamadooda ilaahay haddana sheegay ilah wuxuu ihi subxaana siimaahum saxaabada calaamadooda fii wujuuhim wejiyaalkooday ahaatay min ahari sujuudi sujuudda raadkeeda xaggeedayna ka ahaatay ama xaalaya waxaa tiraa siimaahum saxaabada calaamadooda fii wujuuhim wejiyaalkooday ahaatay min ahari sujuudi sujuudda raadkeeda xaggeeda xaalay ka ahaatay calaamadda ay leeyihiin waa sujuudda raadkeeda oo wejiga uga taalla xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa halkaas inaad waxa weeyaan goroflagad ku yeelato sidaad dhulka ugu xoqaydo loolama jeedo bal selafka gobolka midu waa inkiri jireen qofkay ku arkaan meeshaan calaamadda ah qaaraaba inkiri jiray selafka ma ahan shardi halkaas inaad nabar ku yeelato ee waxa weeye aqwaasha selafka ko qowlka cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi asamtulxasan waa hay-ada wanaagsan oo qofka haddee taariku salaadka iyo qof waxa weeyaan muuminahoo tukada iskuma eka soo maaha hay-addaas wanaagsan wey hay-addan wanaagsan wey mujaahid iyo qayrkood waxay dhahdeen waa khushuuca iyo tawaaduca qofkan waxa weeyaan qof cara wejiga ka saaran tahay taarku salaadka oo qallafsan weeye qofka musalliga ah ee mukhliskaana waa qof ahlu tawaaduc oo ahlu khushuuca taas weeyu taas ayaa loola jeedaa taas ayaa loola jeedaa ee qaar badanoo salafka ka mida waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa maalinta qiyaamaha nuurka wejiga ka iftiimaya oo xibnihii weysada ayaa iftiimaya dhammaan wuxuu yidhi alimaam ibnu jariir aabari dhammaan waa waa soo gelayda waxaa soo gelaya khushuuca waxaa soo gelaya hay-adda wanaagsan waxaa soo gelaya nuurka aakhiro dhammaan waa soo gelaya maxaa yeele ilaahay wuxuu noo sheegay calaamad wejiga mana kala qaadin mid aakhiro iyo mid adduun saas wey marka dhammaan waa soo gelaya waxaana selafka laga soo naqliyaa inay yidhaahdaan sida xaafidkuba soo raray inna lilxasanati nuuran fi اlqalbi wadiyaa'an fi اlwajhi wa sacatan fi اrisqi wamaxabatan fi quluubi الnaas salaada keliyaba maahan xasanada wanaagsan qofku markuu sameeyo qalbiga nuuray gelida qalbigiisu waa iftiimi xumaanta horuu ka inkirin daacadana waa u hiloobi wejigana dhalaal iyo iftiin iyo quruxay saartaa risqiga ilaah waa ku waasiciyaa mu'miniintana jacayla alla kuu dhex dhigin qulubtooda marka xasanaadkaaga alla aqbalo xasanaadkaaga markuu alla aqbalo ilaa waa sii tilmaamay subxaanahu wa tacaala saxaabada ilaah wuxuu yidhi maaluhum saxaabada tilmaantooda fi tawraati tawraat dhexdiisa xaal u ahaaday maalkaasu maya waxaa tidhaa daalika mubtade ka soo dhigo daalika kaas la soo sheegay tilmaanta hadda la soo sheegay ee waxa weeyaan laga soo bilaabo waladiina macahu ashida halkaasay ka soo bilaabataa tilmaantaas la soo sheegay maaluhum waa tilmaantooda fi tawraati tawraat dhexdeeda xaal ahaatay tawraat intaasa ugu qoreen kitaabkii towraad ahay nabi muuse loo soo dhiibay waxaa ku qoreed saxaabada calaamadaha lagu yaqaan inay tahay dad gaalada ku ad adag dhexdooda isku naxariis badan dad cibaado badan mukhlisiinna ah wejigoodana calaamadu ka muuqato qayb saas waxay ugu tiilay towraad haddana injiilana lakaga warrami ilah wuxuu ihi subxaana wa maaluhum saxaabada tilmaantooda fil injiili injiil dhexdeeda xaalay ahaatay ka zarcin waa bal oo kale zarcigaasoo akhraja soo saaray shadahu mataankiisa waxa weeyaan marka injiil la joogo waxaa ugu tiilay waa geed balaho soo baxay oo sabuulkii dhankan ka riday kadibna mataan kale dhanka kale u riday ee geedkii dhab u istaagay sidaasay weeyaan tilmaantooda marka hore kii sabuulkii horeu riday kadibna midkii mataankaayuu dhanka kale ka riday geedkii si dhabahu u istaagayo dhinac u liicima oo sabuulku dhinac u jiidama ilaa dhankii kalena mid kale u miisaana ka zarcin bal oo kale wey balkaasu akraja soo saaray shadahu mataankiisa oo fa'aazara mataankaasu xoojiyey hu zarcigii oo fastaqlada ad adkaaday marka oo xoog yeeshay xoog u adkaaday marka geedkii oo fasta waa ku ekaaday calaa suuqii shanshadiisa oo waxa weyan xididkiisa xoog yeeshay uu geedku ku taagan yahay yucjibu xaala uu cajab gelinayu jeclaysanayo azuraaca beeralayda xaaluu cajab gelinaya zarcigaas quruxda iyo qaabka u baxay liyaqiida halkaa lagu tacallujinaa ficilaa loo soo qadara horay laga fahmay sifadaana laga fahmay qawaahum saxaabada allaa xoojiyey wa kaharahum allaa badiyey maxaa alla u xoojiyey saxaabada liyaqiida inuu ciilo darteed alle bihim bisababihim saxaabadaa sababtood alkufaara gaalo inuu ciil geliyo waxaa saxaabada ilaah u xoojiyey oo u adadkeeyey in gaalada qulubtooda cara la ka buuxiyo cara ilaahay inuu ka buuxiyo saas weeye sifaadan ilaahay saxaabada saas u siiyey xooggana saas alla ugu yeela sidaas darteed aayaddaas xaafid ibnu kasiir siduu yidhi imaamu maalig wuxuu kala baxay oo ka qaatay raafidada nimankan shiicada ah ee raafidada ah ee saxaabada u caraysane lacnada kufaar inay yihiin binasi lqur'aan aayaddaana caddaynayda maxaa yal saxaabada maxaa ilaah ugu talagalay inuu gaal ku ciilo marka iyaguna adduunka saxaabada ugu necabi maxay taasu ku tusaydaa gaaladii alla ugu talagalay in la ciilo inay yihiin maxaa yal saxaabada hay halleeyeen waxay qabteen shaqaday qabteen waa inay nebi moxamed iyo qur-aanka u gargaareen ilaa ay halkaan anagoo madmadooba badda shadeeda joogna qur-aanku noogu yimid haddaysan u gargaareen halkaan diin iyo iimaanku nooguma yimaadeen maxay nagu leeyihiin marka ma inaan u ducayno oo jeclaanay nagu leyihin mase inaan u caroonno qofkii ilaahay rumaysan waa inuu jeclaado maxaa yl diinka alla usoo dhinteen naftooda usoo horeen qofka necab wuu muxuu kalo u nabcaaday wuxuu necab yahay waxaas ayagaa faafiyey ee waagiya diinku baabi'la intaasuu qabaa marka soo ma jeedo qofka intaas qabaa muslim maahan marka saa aayaddaanu ka qaatay ahlucilmi kalena waa ku raaceen inay kufaar yihiin raafidada u caraysan saxaabada xaafidkuna soo naqliy halkaa wacad allah allah wuxuu u ballan qaaday aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan minhum saxaabada xaalay yihiinaad leedahay mintu waa bayaaniya maahan tabciidiya saxaabada xaalay ka mid yihiin isku dhihin saxaabada dhammaantooda iimaanka iyo camalka saalixa sameeyey marka saxaabadii xaalay yihiin alla wuxuu u ballan qaaday makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman oo weyn ajarkaasoo cadiiman weyn